إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد آه سورة سورة البقرة بقول يلح يقول الله تعالى ما ننسخ لهي وحي أن ماشى كسرنا من آية آية أو ننسها أن كإلو سينه نبي محمد ناتي وحان كان دونا بخير منها ميتك خير بدن أو مثلها أمر لمده ميتك دور روم أمر لمده ألم تعلم يا ردوين أن الله إلهي على كل شيء قدير وهو البوكرا وحكم أتكاران آيات أسوحي التلمانت أما بس سببت يدواء هيد مركة هراء يهودنا ويكهد لين أهل الكتاب كيفان لين مشركين تنا ويكهد لين وعيش كدين إن النبي قدران عليه الصلاة والسلام وما حي دين تن الدور دورين يا بينا هدي محمد شيغان وشيغا يا الحقي هاي ما سدين ولا قد kanaa layna amray kan kalaa la bedelay waa sidee shalay qudus buu u tukanayay dabeetana haddana kacbadii reerkoodu ku noqda waa sidee arrinka allah u jawaabo ka xil qaaday nabiga caleyhi salaatu wasalaam jawaabtii kolkaasaa ilaahay u yihi nafsigaasi waa mashruuc alla xaggiisana wuu ka yimaadaa wixii aayadaha aan bedelo ama aan ku ilowsiiyo dabcan adiga jeero way dhacdaa mararka qaarkood oo dee nabiga marka ilaahay uu doonaya aayaddaa inuu nasakho waa la ilowsiinaya waxaan keeni doonaa mid ka khayr badan ama lamid a tu ka khayr badan oo metal siday uga khayr badan tahay waxa weeye xagga way ka fududahay oo xukunkii hore xukunkan dambea ka fudud ama waaba laga yaabaaba xukunkan dambe inuu ka culus yahay kii hore ah wuu ka khayr badan yahy wuu ka ajri badan yahay laba tusaale aan usoo qaadan berigii hore waxaa la yidhi ninka muslimka ah toban nin oo gaalada ka mid ah u babax dhiga marka dagaalka ayuu ka baqi dee markii dambena labaa la yidhi laba un hala dagaalamo ayuu ka baqi dabcan way ka fududa way ka khayr badanta berigii hore soomka waajibka ah hal maalin buu ahaa oo bisha muxaram tobankeeda oo yowma cashuura la odhan jiray xukumkaa ilaahay waa nasakhay oo ramadaan dhan buu inoo dhiibay oo bil ah dabcan bishu dee way ka culustahoo way ka fara badantahay maalinka laakiin dee way ka ajri badantay habeenkaad garan baa ku jiray aynu filayna inu allayna waafajiyey mid lamidana la yidhi oo qiblo laga soo jeesto mid kale loo soo jeestay xagga takliifta dee waa isku mid marka naskiga shayga la yidhaahday ka hadlaysa aayadda oo cilmul usuulkana laga waramo musalaxu lxadiidkana aada ku aragtay fii culuumi lqur'aanna lagaga waramo abwaabtaasoo dhan waa lagu xusaa waad ka daalacan karaysa shuruudiisa iyo meelaha uu gala iyo qaybihiisa iyo in anahu jaa-izun sharcan wa caqla sharcan wa caqla wuu u bannaan yahay oo dee caqliguna ma diidi karo sharciguna wuxuu tilmaamayaaba diimihii horeba dar isnasakhi jiray iyo kitaab waliba inu qaar isnasakhiyay lahaa kitaabkeenanina waa saas oo kale markaa kagama bogan karna nasiga halkan laakiin baab gaaruu leeya kolle muxaadaraad u baahan dadka muslimiinta o dhammina way qabaan inuu naskigu sugan yahay oo aayaadka qaarkood laftigooda la nasakhay qaarkoodna macnahooda qaarkoodna labadaba caqligu ma diidayo cidi haddii ay xukun waajibisay inay rafciso xaq bay u leedahay madaxweyne hadduu soo rogo xukun wareegto dambe uu ku rafcinayo uu heli karaa ilaahay boqorka hadduu wax inagu waajibiyey iska daayiyo sidan udhigaba xaq buu leeyahy muslimiinta waa ogol yihiin wax diidani ma jiro ilaa muctasilada iyo ninka la ydhaha abu muslim al-asfahani iyo mufasirka mooyaane waa qowl daciifa alam taclam buu ilaahay yidhi miyaanaad ogeyn qofka lala hadlayo ana allaha lahu mulku samaawaati waalard ilaahay wuxuu keligii iska leey lahaanshaha samooyinka iyo dhulka wamaa lakum idinma sugnaanin min duuni illaahi inta ilaahay ka sokaysa min weliyin weli ma lihidin walaa nasiirin ma lihidin weliyo nasiir qur-aanka way ku badan yihin culimaduse waxay tilmaamaan weligu waa ka dhibka kugu soo socda sutida u qabta ee gaashaanka u daruura ee kaa difaaca balaayada soo socota nasiirkuna waa ka wax kuu soo dhiciya ama kuu hiiliya marka wax kugu dhaceen labadaba addoonka muuminka ah ilaahay baa wacan ayaa u ah allahu waliyu aladiina aamanuu haddii laakiin wilaayadaa ilaahay uu waayo addoonku cid kale waxba u tari maysa iyuu isku hadlayn hulugo-aya am turiiduuna ma waxaad doonaysaan ummad yahay an tas'aluu rasuulakum rasuulkiina nebi maxameda inaad weydweydiisaan wax kamaa su'ila muusa min qabl nebi muuse sidii berigii horeba wax loo weydweydiiyey sidaasoo kale dee idinku ha samaynina oo nimanka yuhuudda ahi jaafaajiriqooda iyo tabaatiigoodu wuu badnaa iyo murankay rususha kala hor imanayaanoo waxaba kugu filan tusaale kugu filan qisadaynu soo marnay qisatulbaqara qisadii saca tusaaley kugu filan neefku waa sidee caynkeebuu yahay kada wakada waa lagu shadaduu fashudiyuu calayhim intay adkeeyeen baa lagu adkeeyey nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuu tilmaamo waxau yihi dadka waxa ugu shar badan qofka su-aala uu soo qufay awgeed ummadda wax xalaal u ahaa lagaga xaraantinimeeyey su-aal lama diidin oo ilaahay baa yidhi fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun haddaydaan waxba garanayn aqoonyahanka wax weydiiya waase su-aasha aan faa'iida ku jirin ama madax adayga ah sida nimankaa israailiyiinta oo kale waman yatabadal ilkufr qofka gaalnimo doorsada biliimaani bitarki liimaan isagoo iimaankii ka tegaya gaalnimo xamaasha faqad dalla wuu ka ambaday sawaa'a asabiil dariiqii toosnaankaasuu ka dhacay maxaa u hadhay dee kolka insaanku ilaahay inuu si rasmiya u gaadho oo uu arkuu ka raali noqdo jannadiisa ku casuumuu doonaye hadduu ambado sawnaaro iyo kodadeedun ka dhaadhici maayo waa duldaro faqad dalla sawaa'a asabiil marka wax la bedel qaato diin daro ayaa ugu xun wax laga tagana waxa ugu xun iimaan iyo iyo xaqii waxyigii waxa ilaahay uu noo tilmaamay haddaba badeecadan la yidhaahdo halowga iyo kufriga waxa la yidhaahdo bal ciddu agab u yahay ee urursata ee soo iibgeysa ee ummadaha kale la jecel kolkaasaa ilaahay wuxuuhi wadda kaiirun in badani waxay jecel yihiin oo min ahli lkitaab kuwa kitaabka la siiye waa yahuudda iyo nasaarada had iyo jeer low yarudduunakum inay idinka celiyaan min bacdi iimaanikum intaa mu'miniin noqoteen inay idin idin celiyaan kufaaran gaalnimo inay gaalo inay idinka dhigaan oo ay idinka saaraan islaamka ayay jeceliyiin xasadan xaasidnimo awgeed min cindi anfusihim iyaga agtooda un ka timid nafahooda agtooda nafahooda aan dhaafsanayn min bacdi maa tabayana lahum intuu u cadaaday alxaqu xaqu intuu u cadaaday kadib bay gaalnimo idinla jeclaysteen baa ilaha wuli iyagoo og xaqaba inaad ku taagan tihiinba ayay haddana gaalnimo idinla jeceli guuldarada ku dhacday laydinka dig facfuu wasfaxu iska cafiyoo ka jeedsada xataa ya'tiya allaahu ilaa ilaahay uu keenayo biamrihi cadaabkiisa ama biamrihi dagaalku idin farayo ama biamrihi hasiimadooda iyo jaritaankooda amarku labiyo toban macno ayuu kusoo arooraa qur-aanka oo ay kuwaas ka mid yihiin ina allaha calaa kulli shayin qadiir ilaahay baa wax walba kaloon waxba ku adkaanayn alle addoomihiisa wuu kala yaqaanaa cidhina waxba u sheegi mayso kuwa ugu cadowsan laynooga waran oo yuhuudda iyo nasaarada alyahuud wanasaara aayaadkanina suuratu lbaqara u horeeyaana dee aada baabay inooga digayaanoo qisadoodan faraha badana laga warramaya waa taxdiira minhum suuratu alicimraanna ilaa siddeetanka aayadooda u horeeya iyaguna digniintaasoo kale bixinaya dadna waxa kaaga warrami kara uun ka yaqaana ee abuurtay isagu weligoodba iyagu ha ismacaaneeyeen sharax kalena ha isu dhigeen ha iska bixiyeen inay wax caddeeyaanay wax madoobeeyaanna ha sheegteen inay naseex kuu yihiinna ha warrameen laakiin ilaahay wuxuu ka warramay dagaalkoodu inuu kan yahay waa dagaal diimeed xasadan min cindi anfusihim iimaan la-aan ayay idinkula ordayaan waana xaasidnimo aayadda waxay isku macnayn aayadda kale soo socotay ilahay uli walan tardaa canka alyahuudu walanasaara xataa tatabica millata gaalada waxay tilmaameen haddii adduunyada la ishaysto gaal iyo islaamba inay isqabsan karaan waxaase la isku qabsan karaa uun waa dhul oo waddan la isku haysto ama kursi iyo siyaasad ama masaalix noocay doonaysa ha ahaatee laakiin dagaal diineed aan la isku qabsan karin saasay sheegaan waxaa se xaqiiqo ah iyagu inka ay u dagaalamayaan inuu dagaal diineed yahay horaysiyo dambaysaba maantana dadka meelaha marmare ka yimaada ayaa dareenka jirdiidka ah ee kufriga ka muuqanaya iyo kufaarta ayaa garan doona dadkii quufla seexday ee aan islaamba ku baraarugsanayn laakiin dee muslimiinta ahaa ee islaamka sheeganayay ayaa imika dib islaamkoodii boorka uga afuufay oo dee kol haddii iyaba diintoodii kufriga ay uheelinayaan annana maan taayada uheelinna maraya waanay ku hagaagsan yihin alla waxau uhi waaqiimu salaa salaada ooga wa aatu zakaa zakadana dhiiba oo quudoo bixiya wamaa tuqadimuu lianfusikum dad yahow wixii naftiinna u horumarisaan ee nafihiinna u qadintaan ee akownka alle sii dhigataan oo min khayrin wanaaga noocuu doonaya ha ahaadee tajiduuhu cinda allah ilaahay agtiisa idinka heli doontaan ina allaha ilaahay bimaa tacmaluuna basiir waxaa samaynaysaan wuu arkayaayo waxba kama qarsoono ilaahay ogaada saasaa ilaahay ummadda u dhiriyo meesha dagaal baa soconaya cadowna waa la iswaajahayaa waana laga tegayaa tan ama ku adayg ama ka soco oo kollayba marka sahay qaado waxaa la sahay qaadanayaana waa camalkaa saalixa iyo cibaadada iyo khayrkaa ilaahay oo caam yeelay cumar ibnu khadaab radia allahu canhu sida mufasiriinta kutubahooda ay ku qoraan maalin ama wakti buu soo booqday baqiica alkarqad oo masjidka nebiga ka agdhow xabaalaha waa qubuuraha madiinaha baqiic la idhaah dabeedna haddii uu salaamay kadib waxa uu leeyahay khabaru maa cindana annahu tuzawija nisaaukum wa sukina buyuutukum wa qusima amwaalukum wa qusimat amwaalukum war waxaan idin sheegi lahaa buui dad iyo halkan ku xarooday in guryihiiniina rag iska galay dumarkiiniina rag iska guursaday xoolihiiniina la qaybsaday warkaanu anagu idiin haynaa haddii aad tankaanba baxdeen oo aakhira u safarteen warkaasaan idiin hayaa haatuf baa dabeetana u jawaabay odhanaya khabarka agtayada ahay waxa weeyaan annahu wajadnaa maa qadamna wa wamaa anfaqnaa rabixna wamaa taraknaa khasirna wixii aanu horu marsanay helay wixii aanu bixinayna waanu ku faa'iidnay wixii aanu ka tagnayna waanu ku khasaarnay macnaheedu waxa weeyaan namuu raacin isagu cumuuman qisadu kolley haddii xataa sanad ahaan aanay usugnayn de waa xikmad oo waa xikmad jirta wey siduu cali ibnu abi aalib radia allahu canhu isaguba mar kaloo xabaalaha booqday uu lahaa intuu ereyadaas qaar u eg sheegay baa waxau ihi walle maanta way maqlayaano haddii ay ii jawaabi lahaayeen waxa ay qiri lahaayeen arrimaha aan u sheegaya inay xaqin wa qaaluu waxay yidhaahdeen nimankii gaaleed lan yadkhula aljannata janno ku salaaxi maayo geli maayo ilaa man kaana huudan aw nasaaraa qofka ama yuhuudi noqda ama nasraani noqda ayuunbaa janno gelayabayda qabweynaantooda iyo iyagoo isu haysta waxaanay ahayn hadda ogow hadalkan iyaga ah inay u midaysayiinoo afhayeen quli uu u wada yidhi yuhuudda iyo nasaarada hamoodin oo labadooda wada jira ay leeyihiin sidaa ee yuhuudduna gaar bay u tidhi kuwan kale nasaaraduna gaar bay u yidhaahdeen yuhuuddu janno uma ogola nasaarada nasaaraduna yuhuudda janno uma ogola aayadda dambeabaad bay arki doontaa tan kusii xigta siday isu weerareen marka isla weynaanta iyo amaanida yididiilada aan camalka lahayn iblays baa kuwan ku afuufay oo u laqimay sidaasay yidhahdeen lan yadkhula aljanata ilaa man kaana hudan aw nasaara tilka amaaniyuhum buu ilaha yidhi taasi waa yidhi diilooyinkoodii yidhi diilo iyo rajaabaa kala sida ayaa kala jira sidaynu marar badan soo tilmaanay islaamku waa diiday ama qur-aanku wuu diiday shayga amaanida laydhahay laakiin rajaaga wuu faray waxa weeye rajuhu qofkii oo amaani macal camala la yimaada yidhi diilo wadata maxay camal amaaniduna waxa weeyaan yidhi diilo aan camal wadanin ta la diiday markaa waa isqancin iyo ku yeeshood qofkii waxuun ku fikiru yidhaahdo anugu caynkaasaan iska noqon yaciduhum wayumaniihim wamaa yaciduhum ashaydaanu ilaa quluura ilaa quruura badeecaddu shaydaanku iib keeno ayaa ayidi diilo faqada oo sheegaysa adigu waad iska jannaysantay adigu soomaaliya a shahaadanayaata weligaaba kufri ku qaban maayo so adiga ku abtirsaday intaasoo sheekh hebel warkaagu meel buu ku tiirsan yahay waxbaha warwarin ee iska qayl buu odhanaya tilka amaaniyuhum buu ilahay taasi waa yidhi diiladooda yidhi diilaan meel jirin ilaahay baa yidhi qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin haatuu burhaanakum bal daliilkiina keena taa sheegay haddaad run sheegteen daliil baa wax kala wadaya diin marka la sheegayo wax laga sheegayo waa in daliil hayaa qur-aan iyo xadiis midun laga soo qaato laakiin waan iska idhi iyo anaa mooday iyo waan iska jecelahay arrin kuma socdo ilaahay agtiisana taasi ma jirto balaa buu ilahay yidhi balaa horeynuu soo xusnay ereygaas in macnihiisu uu yahay inuu sugayo didda maa qabla wixii ka horeeyey ka horjeedkiisa ayuu sugayaa haddii iyagu ay yidhaahdeen kanaa janna jannaa nagu gaarahoo sidanaanu nahay balaa buu ilahay amaba ay yidhaahdeenba lan yadkula aljannata ilaa man kaana hudan aw nasaara balaa waa gelaya yahuudi iyo nasaara cid aan ahayn baa jannada leh laakiin kuwaasi male cidda jannada laa ilahay uu sheego waxau uhi man aslama qofka dhiibay ee hogaaniyey wajhahu lilaah wejigiisa qofka ilaahay u dhiibay ee alle isu dhiibay ee aan meel kale ku meeraysanin wa huwa muxsinun isagoo samafalo ah falahu ajruh abaalkiisii buu leeyahay cinda rabbihi ilaahaysa agtiisa walaa khawfun calayhim cabsi dushooda may ahaanin dadka walaa hum yaxzanuuna mana murugoonayaan marka qofka wejigiisa ilaahay u dhiiba macnaheedu waxa weeyaan qofka islaama islaamnimo dhammaystiran oo aan rifan iyo lisan ku dhicine muddo kala qofka ilaahay u hoggaansan kaasi abaalkiisu waa kaa wa huwa muxsin ba muxsin samafalo ah macnaheedu waxa weeye aamanuu wacamilu saalixaati labadii aayaddaasi ay israacin jirtunbaa sidan ilaahay u dhigay waa iimaan iyo ixsaan wada socda qofka abaalkiisu waa kaa waa taa aynu leenahay salaad walba marka aynu gelayno qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin laa shariika lah wabidalika umirtu wa ana awalu lmuslimiin wahuwa muxsinu falahu ajruhu cinda rabbihi walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun awliyada ilaahay buu noqday kol haddaanu cabsiya muruga midna haysan nimankii iyaga ahaa ee alla uu kaa yaqaanuu kuu sharxayay bal hadda dhegayso wa ahlulkitaabi fi lqur'aan qur-aanku sida uu u sharxay ahlulkitaabka ayay tahay inaad ka aaminto qul ayu shayin akbaru shahaadatan qul illaah markhaatiyaa ugu weyn baa layi ilaahay baa markhaati ugu weyn markhaatiga ilaahay ka qaadan waaya dee makiisaynu dhegaysanaynaa inaguna ilaahay baa sidan inooga warramay xaqaa'iqa ummadaha khatartoodoo laga digayo wayt ficilkooda lagaaga digayana wayt kuwan inaad door moodoo laguu sheegayana waat inaana door moodina macnaa ad ka digtoonaato wa qaalat ilyahuudu kuwaa yahuudda laydhaha waxay dhahan qur-aanku had iyo jeer ahlulkitaab waa sheegaa yahuudda waa sheegaa ahlulkitaab dee waxa lagu sheegay kitaab baa loo keenay inkastay dabada ka tuureen yahuudna waxaa laga soo qaatay nebi muuse markii uhi innaa hudnaa ilayk ilaahayo waanu kuu soo noqonay haada yahuudu haid macnaha yahuud waa kii tawbad keenay buu berigii hore ahaa berigan dambena dee wuxuu noqday balaayada kasoo fushay awgeed wax laysku caayo yuhuudi yahow waa laysku caayuu noqday waayo halka ay gaadheen xumaanteeda laysat inasaara bay yidhaaheen yahuudi nasaari kuma sugna calaa shayin diinna ma haysato wa qaalat inasaara nimankii kiristankaana waxay idhahdeen laysat ilyahuudu calaa shay nimanka yahuuddu diin ma haystaan bay idhahdeen iyaguna wahum wa qaaluu dalik labada qolaba hadalkaasay yidhaahdeen wahum yatluuna alkitaab iyagoo kitaabkii ilaahay uu siiyey ee ka hagaagsan iyo ka khaldan kala sheegayay iyagoo akriyaya yatluuna iyagoo akriyaya kitaabkii hadda kitaabkii kala xukumayay iyagoo akriyaya ayay sidaa isu weerareen saasaa ilaahay uu ku tilmaamay laakiin dadka muslimiinta sidaa maaha dadka muslimiinta ahi midiba midka kale doorka uu ka mudan yahay ayuu garanaya waana isu ducaynaya والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وضد دريسانين إيجو سجدوا يهين الجرب يجاشان سويهين إفي آخر بقى سيد دريسين كون لكن سلا يسمع على الأيام أيا مركي النار تكس عضانا إلى هاول كلما دخلت أمة لعنت أختها مركي إن دي جشرة كلايسين على الأيس إسلام كسامة وضد ولا لا وسكابل kadalika qaala aladiina sidaasunbay kuwiina yidhaahdeen laa yaclamuuna aan waxba garanayna juhaashaha midla qowlihim hadalkooda yidhaahdeen nimankii mushrikiintii carbeedna iyagoo isla dhacsan bay yidhaahdeen dadoo dhan annagaa ugu diin wanaagsan waxa kale waxba ma hayaan ahlukitaabka iyo maxamed toona leanna waxaanu taaganay jegadii nebi ibraahim kacbadu dhise xogaynteediina waanu nahay arrinkuba anagu ku dhammaadaabay dhah ilaahayna wuxuu yihi aladiina laa yaclamuuna waa kuwii juhaashaan iy kitaabnaba hayninba mila qowlihim dad wuxuu yidhaahda arrintu maaha iyo falsafada ay soo jeediyaana ilaahay wuxuu idhaahda weeye rasuulkiisana uu soo faray sala allahu calayhi wasalam alla waxau ihi fallaahu yaxkumu baynahum ilaahay baa go-aamin dhexdooda yowma alqiyaamati maalinka qiyaamaha ayaa ilaahay uu u kala go-aamin doonaa xaajada fii maa shay buu ku kala xukumi kaanuu fiihi yakhtalifuun wixii ay isku diidanaayeen ay isla garan la-aayeen adaa khaldan iyo adaa hagaagsan kiibaa ilaahay u kala xukumaya oo ka hagaagsan iyo ka ka khaldanba uu kala sheegi doonaa wuu kala xukumayaa waxa daba yaala waa abaalmarinaya mid walba meeshuu mutaystu geynaya sida qur-aanku uga waramo labadaa qolo ee isbarbar yaala ahlunaar iyo ahlujanna ilaahay baa waxau uhi waman adlamu yaa ka gardarro badan min mancid manaca masaajid allah ilaahay masaajidadiisiibuu ka hor joogsaday an yudkara fiiha in lagu xuso ismuhu magaciisa wastacaa waxa uu u gucleeyu u degdegay fii kharaabiha masaajidada sidii uu ooda ugu rogi lahaa kharaabin lahaa macnaha wixii lagu camilaya uga hor joogsan lahaa kaa cidina kama dulmi badna daalimiintu way badan yihin waxa wax hor joogsadaana way badan yihin laakiin ka beydkii ilaahay arrinkii ilaahay ama cibaadadii ilaahay u diiday ama dadkii ilaahay u diiday ugu guuldarro badan aayaddu yahuud iyo nas waxay kusoo degtay yahuud iyo mushrikiintii carabta mushrikiintii carabtu waxay hor fadhiisteen kacbadii oy nebi maxamed yidhahaan calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisii ku cumraysanmaysaan ay ka hor joogsadeen xudaybiye waad garan kan balka makaa la fadhiyay bartaasay uga dhaartayna yidhahdeen ka noqo ilaa uu warankiisa soo soofaystayna dee lagama baydin le ragidaa kuguma daaye nimankii yahuud ahaana ilaa laga afuufay oo laga dareeriyey qudus dee sidii un bay hor fadhiyeen maantana sidii un bay hor fadhiyaa iiga kaciyo iiga durub iyo aan wadadegna ma jirto marka kuwaa hadday aayadda kusoo degtay waa iska caam masaajidada dee kuwaa xurmada leh ay haddii ay aayadda kusoo degtayna masaajidooda wada waa wada caam yeelaysa tacmiirta masjidkuna waxa weeyaan tacmiir maadiya iyo mid macnawiya dhismo waa lagu camiraa iyo qurxin iyo wanaajin saas oo kale waxaa kaloo lagu camiraa cilmi iyo cibaado ayaa lagu camiraa waliba ta sii muhiimsanina waa taa masjidkii nebigu calayhi salaatu wasalaam kumabuu camirnayn dhismo ahaanoo dee wuxuu iska ahaa dergad yaroo iskale laamo yaryar dusha ka saaran yihin waxaa ka socdayna waad garan ee xikmad ah marka masjidka tacmiirtiisa u muhiimsani waa cilmiga iyo cibaadada kharaabkuna waa iyadoo loo diiday in lagu cibaadaysto oo la camiro oo khayrka lagu faafiyo dhexdiisa ulaaika buu ilaha yidhi kuwaa xumaaday maa kaana lahum umay habboonayn an yadkhuluuhaa inay galaan ilaa khaayifiin iyagoo cabsanaya unbay habboonayd inay galaan iyagoo cabsanaya oo ilaahay ka cabsanaya oo masjidka marka aada soo gelaysa ilaa adduunka rujin mayside alla ka cabsi baad sahay qaadanaysaa wixii loogu talagalay inay la soo galaan bay ahayd ama arrintuba waa waxa weeyaan ku sallidid iyo iqraa oo alla abaabulaya ummaddana wuxuu leeyahay rag yahow loo diiday masjidka kuwaa waxa ku habboonaa inay soo galaan iyagoo cabsanaya un oo idinka idinka cabsanaya nimanku ha idinka cabsadana ku hinjiya oo markaa lagu abaabulaya waana siduu nebigu yeelay calayhi salaatu wasalaam iyo asxaab lahum waxay leeyihiin fi dunya khizyun adduunyada dulli bay leeyihin adduunka dulli bay leeyihin oo abaal u ah walahum fi laakhirati aakhirana cadaabun cadiim cadaab weyn bay leeyihin aakhirana cadaab aada iyo aada u weyn sidaasaa iimaan la-aanta arrinkeedu waa kaa adduunka qofku haba isu haysta inuu wanaagsan yahay oo warshada leeyahay oo iftiin badan iyo leeyahay dayax gacmeedyo iyo horumar dhaqaale laakiin walaa zaala fi lkhizy dulligaasu ku dhex jira aakhirana kaasaa u dambeeya cadaabkaa weyn cumar bnu khadaab radia allahu canhu maqaaladiisiina waad xafidsantahy naxnu qowmun acazana allahu bilislaam annagu waxaanay ummad ilaahay uu ku kor qaaday islaamka mar kastoo nu ciisiga iyo sharafta ka doonno meelaan islaamka ahayna ilaahay wuuna dullaynaya marka ciisiga iyo sharafta islaamka laga helaa iyo diintiisa iyo waxyiga rabbi xaggiisa ka yimi dulligana waxa laga helaa wixii kale lagu bedesho walilaahi rabbi waxa u sugnaadu iska leeyoon cidi ku haysanin almashriqu waalmaqrib almashriq meesha qoraxdu ka soo baxdo waalmaqribu iyo meesha ay qoraxdu ka dhacdo fa aynamaa tuwallu meel kasta oo la idin jiheeyo ama aw jihaysataan fathama wajhu allah halkaasi waa ilaahay wejigiisi alla waa idinka jira halka ina allaha waasicun caliim ilaahay baa waasic ahoo wax walba koobay oo caliim ahoo shay walba ogaansho u leh oo wax ka qarsoomaya aanu jirin aayaddu ma tilmaamayso salaada in meel walba loola jeedsan karo oo had iyo jeer aanay kugu qiblada un dee aad ka maarmi karto inaad qiblada ka maarmi karto ee qiblada waa waajib salaada in loola jeedsado sunniyo faralba laakiin waxay tilmaamaysaa ruksad bay bixinaysa salaada sunnaha ah qofku markuu safar iyo dhinacuu doono ula jeedsan karaa markuu qofku habaabo ama uu dayoodo ee qiblada had iyo jeer uu ka ambado dhanka uu u maleeyunbuu u tukan doonaa inahaasaa lagu soo maaragtay lagu fasiraa khaas ahaan sababteedaanaad ku fahmiye waxa ay ku soo degtay nimankii yuhuudda ahaayoo nebiga ku cambaareeyey oo yidhi haddii uu kacbada ee qibladayadiioo qudusa u tukanayay bal maxaa tii reerkooda ku soo celiyey muu xaggaasun usii wada hadduu diin u jeedo markaasaa ilaahay uu tilmaamay goobtu inaanay amranayn laakiin ilaahay amarkiisu uu amrayn macnaha amarka alle uu yahay ka la tixgelinayo dhulka halku kolba ilaahay asteeyo ummadana uu u tilmaamo u idhaahda ujeedsada halkaasunbaa waajiba dhulka ilaahayna waa wada dhulkii ilaahay bariya galbeed beriya galbeedba ilaahaybaa iskale halka aa ujeedsataanna waa wejigii ilaahay waa wejigii ilaahay sidaa darteed haddaa xagga aa ujeedsanayseenoo laydinka soo jaheeyo maantana qibladii usoo jahaysateen dhib ma jiro ayaydan harowsan nimankaas waktiyadaa koobanna waa lagu fasiray ama waxaabay kusoo degtayba nabigii asxaabtao socdaal ahaayoo tukada isidoo qibladii garan waayey oo meelunu maleeyey markaasaa laleeyahy halkii a ku tukateen waa tukateen way waansaxay wa qaaluu waxay idhahdeen nimankii gaaleed ittakhada allaahu waladan ilaahay baa ubad samaystay bay idhahan waladku inan iyo inanba wuu noqdaa subxaanah jawaabtii baa lagu laqimaya subxaanahu tansiihan lahu ilaahay isagaa ka hufan inuu ubad samaystay iyo walad waa ka hufan yahay alleh waa ka dheeryahay waa ka durugsan yahay subxaanahu baad leedahay markaad waxaasoo kala maqasho bal ka kaala intuu samaystee lahu waxa u sugnaaday maa fi samaawaati waalard eriya dhulba waxa ku sugan buu ilaahay leeyahy eriya dhul waxa ku sugan halkaa waxaa jawaabtu ay noqoto eriya dhul waxa ku sugan kol hadduu leeyahay ooy addoomma u yihiin ubad uma ah leannahu cidina ma addoonsato ubadkeeda labadaa arrimood isqaban maayaan ubadnimo iyo addoonnimo ilaahay addoomma u yihiin laakiin ubad uma ah ubadkiinuna idinka ubad bay idin yihiin laakiin addoomma idin maaha lidaalik masaladu inkastee caqiidata fuqahadu masaladay kala baxeen waxa weeye marka la eego fii baabi riqi waa mid aynaan iminka haynin baabka addoonsiga in qofku hadduu soo iibsado aabbihii ama ubadkiisa adigu waalidkii ama faraciisa hadduu soo iibsado inuu markaaba xoroobayo oo labadaasi aanay kulmaynin kullun lahu qaanituun khalqigaasoo dhami ilaahay bay u adeecayaan qunuudka qur-aanku had iyo jeer waa daaca ilaahay bay u hoggaansan yihin badiicu asamaawaati waalard samooyinka iyo dhulka ka amaamuday weeye ee soo bilaabay ee aan cidi uga horrayn meeluu ka egtayna aanay jirinba bidcadu waa wax cusub oo aan cidi kaala horrayn marka badiic ilaahay cir iyo dhul isagoo meeluu ka egtay iyo cid tusti aanay jirin buu sidaa aragtayna wanaagsan u qatamiyey waa ka awooddaa leh wa idaa qadaa amran arrin kolka uu go-aamiyo ee uu doono arrinkaasi inuu socdo fa innamaa yaquulu lahu wuxuunu ku odhanaya arrinkaa uu u odhanaya kun haw fayakuunu markaasaaba la helaya arrinkiiba oo horay uu ka samaysmay ilaahay saase wax waliba ugu dhib yeelin waxaana ogtihiin ubadka in loo xikmadaha loo dhala ay ka mid ama adduunka ha kugu anfaco ama aakhira ha kugu anfaco dee ha kuu soo duceeyo ama itaal ha kuu noqdo wax alla wuxuu u baahan yahayba ma jira ilaahay liannahu sanad isagaa loo baahdaayo isagu cidba uma baahdo bal intaasoo arrin buu sameeyey wax waliba saasay ugu dhib yar yihiin muxuubaad uga baahan yahay marka aayaadka dambe bifaxwaha waxa ay mafhuumkeeday ku radiyeysaa waxa horey sheegeen wa qaala aladiina kuwii waxay idhaahdeen laa yaclamuuna aan waxba garanaynin waa nimankii quraysh amaba yahuudba lowlaa yukalimuna allah ilaahay muuna la hadla bay idhaahdeen aw ta'tiinaa aaya ama aada aayad noo keenti maxamedow muu ilaahay nala hadlu idhaahda hala rumeeyo maxamed ama maad aayad noo keenti aw ta'tiinaa aaya macnaha mucjizo tilmaamaysa inaad nebi tahay dee nebigu mucjizala-aan maahayna waa muran kadalika sidaasay qaala aladiina min qablihim kuwii quraysh ka horreeyey oo ahlu kitaabkuna sidaasay yidhaahdeen markay rusushooda la murmayeen iyaguna saasay ku yidhahdeen mila qawlihim bay yidhahdeen hadalkoodoo kale hadalkoodu wuu isu egyahay sidaa aayadda ba ilahay uu ku xusay mila qawlihim hadalkoodan oo kale oo rusushoodii iyaguna waxay ku yidhahdeen mucjise iyo aayadkeen sidaa doonaysa inaan ku rumaysano rususha ilaahay sida loola murmay cadowgula murmay isku mid bahay tashaabahad quluubuhum qalbiyaashooda isu eg qalbigoodu wuu isu egyahay waxay tilmaamaysaa qowlkan midaysani qalbi midaysan buu ka soo fulay macnaha kufriga ayaa edab daradaa iyo anshaxumadaa iska leh sida iimaankuba anshaxa iyo akhlaaqda wanaagsan uu leeyahay ee isugu mid uu hadal qad bayanna alaayaat aayadaha waanu caddaynay liqowmin yuuqinuun dad yaqiininaya oo rumaysanayaanu u cadaynay marka aayaadka ilaahay laga guddoonto innaa arsalnaaka nebi maxamedow ku soo dirnay bilxaqi baanu kugu soo dirnay xaqana waa loo baahi badan yahay cid walibana xaq way doonaysaa ee kan baadilka raacay baadilka iyo xaqii baa isaga egaaday bashiiran wa nadiira mid bushaaraynayana waa tahay mid digayana waa tahay qofka saalixa waad u bushaarayn kan kale mujrimkaana waad u digi walaa tus'alu lagu weydiin maayo can asxaabi ljaxiim jaxiima naarta la yidhaahdo qolada la saaxiibka ah lagu weydiin maayo oo lagu odhan maayo maxay u gaaloobeene rasuulkii loo diray baad ahayde maxay waa shahaadan waayeen lagu odhan maayo ee doorun baad leedahay balaaqaho inaad dadka waxu iftiimisood waxu cadayso ah kiina gudatay adiga xilku waa xilkaagii waad gudatay qirooyinka qaarkoodna walaa tas'al ha weydiinin can asxaabi aljaxiim waxba ha waraysanino maxaa loo halaagay ha odhanin abaal bay mutaysteen halaagaasi walan tardaa canka adiga marna kaa raali noqon mayso alyahuudu walannasaara labadaa qolo yuhuud iyo nasaaro waa kuwa bani israa'iilka iyo iyo kiristanka waa adayga arkayo iminka reer banu israa'iil iyo cibriyiinta iyo alxukuuma alcibriya iyo ereyga waa lagala meeraystaa iminka yuhuudda ah ilaa iyagii baa meeshiiba faruur xidhe oo caalamka kuwii ugu waaweynaa ayay faruur xidheen dabeedna yuhuud waaba laga ilaaliyaa iminka oo idaacaadkiiyo warbaahinta markaad dhegaysato waad maqli uun banu israa'iil iyo xukuuma cibriya labadaasi raalli kaa noqon maayaan xataa tatabica millatahum ilaa aad diintooda raacdo bal hadeeg hadda saasaa ilaahay uu kuu sheegay wax kale ma qancinayaan diintooduna waa maxay qul waxaad tidhaahdaa ina hudallaahi huwa alhudaa hanuunka ilaahay uunbaa keligii hanuuna waa qasri baa laha ina hudaallah ilaahay hanuunkiisu huwa isaga oo quran unbaa alhudaaya ka ilaahay xaggiisa ka yimaada islaamkan ayaa hanuuna kitaabkan qur-aanka iyo diinta iyaga diintooduna waata walain itabacta ahwaa'ahum haddaad rabitaankooda raacdo bacda aladii jaaaka min alcilmi cilmigan kuu yimid dabadii haddii aad iska weydaalato cilmigaas oo hawadooda iyo rabitaankooda aada raacdo qof yahow lala hadlayaa maa laka kuuma sugnaanin min allaahi rabbi xaggiisa min waliyin walaa nasiir wax ku difaacayo wax kuu soo dhiciyo toona ma haysatide ogow halkaa waxaad ka qaadatay dagaalku inuu dagaal diineed yahay intihada iyo uu leeyahay iyo halka uu ku joogsanayaana sidaa ilaahayba uu tilmaamay waxa weeye iyaga oo aada tooda raacdo idan markaa waxaa la isku haystaa ma aha irhaab ma ahana qawmiyad laakiin waxa la isku haystaa waxa weeye aniga ii jiibi iimaankaagaa la isku haystaa qalbiga ku jira haa qalbiga kugu jira ayuunbaa lagu leeyaha ka soo qufmo wax kaloona marayaa ma jiro marka xaqiiqatan dee alla wuu inoo warramay ciddii rumaysan lahayd ee ilaahay markhaatigiisa iyo xaqaa'iqa uu sheegaya dadka qaadan lahayd unbaa la doonaya diintooduna waa hawa hawana waa taqaanaa inaanay saldhig lahayn bal hawo afuufan oo soconaysa malkee loogu hagaagi afarta jihay kolba dhankaaga iman doonta intihana maleh xaquna waa shay haabit oo sugma aladiina aataynaahum lkitaaba kuwii kitaabka aanu siinay buu lahayd yatluunahu way akriyayaan xaqa tilaawatihi akrintiisii dhabta ahayd habboonayd oo ah mid macnihiisa la dhugto lagu camal falo ulaaika yu'minuuna bihi kuwaasi kitaabka way rumaynayaan waman yakfur bihi cidda kitaabkan ka gaalowdaana fa ulaaika hum alkhaasiruun kuwaasi way guuldaraysteen kuwan qur-aan aayaddu ay ammaanaysaa waa ciddii mu'miniinta noqotay ee kamid ahayd yuhuudi iyo nasaarada amaba waa asxaabtii nebiga ridwaanullaahi calayhim oo yuhuud iyo nasaare markuu ilaahay uu ka soo warramay kuwii qur-aankan ilaahay uu ku soo dejiyey oo asxaabtii nebiga ah ammaanta ilaahay u soo jeediya waa taa yaa banii israa'iila baa ilahay uhi la idiin yeedhi kuwii israa'iil ka farcanaa nebiga la odhan jiradow udkuruu nicmatii nicmadayda xusa baa ilahay uhi oo bal u jeedsada hadda allatii ancamtu calaykum nicmadaasoo aan idiin barwaaqeeyey bal taa hadda eega ilaaha aa ka hor jeedsateena ku gacan saydheen barwaaqaduu idin siiyey wa annii fadaltukum cala alcaalamiin caalamiinta oo dhan inaan idinka dheeraad siiyeyna bal hadad xusuusta waa waktigeedii waktigii ay markaa ambiyada raacayeen bay tafdiilkaa lahaayeen ku mahadna qabaa ilahay wuri taa ilaahay nicmadiisa adduunyadu xusuusiyey iyo nocyada kala duwanahay aakhirana waa xusuusiyey ilahay waxa uhi wattaquu yowman maalin ka warwara oo ka baqda laa laa tajzii nafsun nafi aanay abaalinaynin can nafsin shay-an nafina nafi waxba kuma abaalinayso macnaha waxay ku taraysay ku kordhinaysaa ma jirto laa tajzi waxaa kaloo lagu fasiri karaa laa tadfacu nafsun can nafsin shay-an nafina naf waxba kama difaaci karayso oo sidan ifka la yidhaahdo hebel baanu iska agdhownahaye isagaan ku tiirsanahay meesha ma taalo walaa yuqbalu minha cadlun madax furashana naftaa la haystahaa lagama aqbalayo qofkaa la qabsaday inuu yidhaahdo intaasoo qaraamo ah iyo xoolaabaan bixiye ha laysii daayo maxkamadda ha layga sii daayo lagama yaabo walaa tanfacuhaa shafaaca ergana ma anfacayso qofkaa qofkan la haystahaa haddii cid kastaa u ergeyso dee ergana ma anfacayso ergadu waxay anfacdaa kolkuu ilaahay ogol yahay shafaacaanu ilaahay ogolayn qiyaamaha ma socoto walaa hum yunsaruuna looma loona hiilin maayo dadkaa la haystayaasha ah shafaaca way jirtaa aakhira laakiin waa ciddaanu ilaahay u ogolayn kan laga anfiyey halkan la yidhi shafaaco male haddaba maqradan inoo ilaa laga gaadhayo labadan maqree soo socdaaba waxay ka warramayaanun nebi ibraahimkan lagu xoqday iyo xaqiiqadiisa yuhuud baa ku xoqato waxay dhahan dee waanu ku abtirsanaa oo annagu israa'iil baanu ka farcana israa'iil ibnu isxaaq ibnu yacqu yacquub waxaanu ka farcanahay bay idhaahdeen ilaa halkaasaanu ku abtirsanayna annagu dee ambiyada ayaa had iyo jeer wehelka yaga ah yacquub ibnu isxaaq ibnu ibraahim qoladan kale qurayshina waxay leeyiin annaguna ismaaciil baanu ku abtirsanaynaa kacbadii nebi ibraahimna waan joognaa xuduntii caalamka halkaa xokaynteedii iyo sadaradeennii baanu nahay maya diinna laguma dhaliili karo ibraahimna waa annaga ibraahimna waa annaga bay intoo dhammi bay yidhahdeen dadkii mu'miniintahana ilaan iskama sheeganayaan iyagu way yihiine dee nebi ibraahim ayaa qur-aankoodii uu ka warramayaa qur-aankoodii uu ku guubaabinayaa dabeetana ibraahim yuu yahay maxaase tilmaamihiisu ay ahaayeen cideebaase u nisbo sheegan karta maxaa baxaluhu ka tegey aahaartiisi iyo raadkiisi iyay ahaayeen maxay ahaayeen ibraahim baa markaa maahiyadiisi iyo xaqiiqadiisi ilaahay buu soo dhigayaa marka dabeedna waxaa muuqanaysa kuwa waafaqsan inay yihiin dadka muslimiinta ah macnaheeduna markaa waxa weeyaan cid kale uma abtirsan karto waid waqti xusibtalaa ibraahiima rabbu ibraahim rabbigiisaa imtixaanay bikalimaatin buu ku imtixaanay waxyaaba u amray waxyaabuu nebi ibraahim ilaahay faray kalimaadkaasi waa awaamir ibtalaahu biawaamir awaamirtaasi aad bay u badnayd kuwan soo socdaa ka mid a kacbada inuu dhiso inuu ehelkiisa halkaa dejiyo uu ka tago inuu inankiisa gowraco in uu isagiioo weyn oo nin weyn oo odaya dee isgudo oo khisaal alfitra uu la yimaado inuu markaa dee ummaddaa kifaax iyo jihaad la galo aabihii uu horkacayo ee markaa kufriga soo duubatay waxaasoo dhan wuu ka soo baxay go-aankiisina wuxuu noqday faatamahun uu dhammaystiray uu dhammaystiray halkay kuwani mukhaalifiinta ka yihiin wa ibraahiima aladii waffaa qaala markaa ilaahay baa yidhi innii jaaciluka waxaan kaaga yeelayaa linnaasi dadka imaaman mid horkaca ummadda waxaan kaaga yeelayaa hogaamiye sidaasuu arrinkuna yahay oo qofka ilaahay wuxuu faray oofiya innagana waxa aynu ka doonayno wuu inoo oofinayaa moogta laakiin ilaahay hadduu khiyaameeyo hadh inoo jiidi maayo waa hubaal haddii lagu aamini waayo qofka diintana dunyo lagu aamini maayo oo imaamnimadii xagga diintuu ka soo baxay nebi ibraahim markaasaa diin iyo dunyaba la dadka koorka qofku hadduu bilaa diin noqdo dunyana beri horey socota qaala markaa nebi ibraahim wuxuu yihi wa min duriyatii ilaahay ubadkaygana dee aimo ka dhig iyo qaar dadka hogaamiya qaala ilaahay baa yidhi laa yanaalu gaari maayo cahdii ballantayda aan qofka kula ballamo madaxnimo aaalimiin dulmi falayaasha anuu kama dhigaya madax ogobay markaa haddii la isweydiiyo la idhaahdo oo kuwo badan oo ku abtirsanaya ayaa madax noqday ilaahayna wuu diiday waa sidee xaquma lehe way maloobsadeen waa cambayn iska ciiirsiya ayaa la idhahdaa laakiin xaq baanay u lahayn ilaahay cidda ugu talagalay ummad inay hogaamiso waa dadka diinta ugu hormuudka ah weeye idan markaa muwaasafaat alqiyaada hogaaminta tilmaamaheeda nasku ayuu xusayaa oo ah cidda diinta dadka ku hogaaminaysa ayaa hormuud u noqon karta waana tii lagu doortay nebiga dabadii abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali iyo khulafadii ta lagu dooranayo taase waid waqti xus nebi maxamed ow jacalna albeyt kacbadii baanu ka dhignay mahaabatan linnaas mid ay dadku kusoo noqnoqdaan oo quluubtoodu ay ku xidhantay mathaaba waa meel lagu soo noqnoqonayo oo qofna aanu ka caajisayn wa amnan meel degan baa ilaahay uu ka dhigay watakiduu buu ilahay yihi ka samaysta min maqaami ibraahiima nebi ibraahim halkii uu istaagay musallaa meel lagu tukado sidaasaanay tahay oo halkaa iminka maqaamu ibraahim la yidhahdo quraanada yare ay ka dhisantay dee dhagaxiisiibaa dhagax cagihii uu isku taagay cagihiisibaa kasii muuqanaya dhagaxi halkaa waa lasoo laga soo yarburkiyey intoo lasoo fujiyey halkaasa ahayd halkii uu istaagay markii uu dhisayay kacbada dhagaxaasina wuu diiqmoo cagiisiibaa hoos u galay marka ma'aasirtiisii iyo qiimihii nebi ibraahim baa laga dhigay mid waaraya oo khaalida watakiduu min maqaami ibraahiima musallaa waa raad wanaagsan iyo howlgal rabbaaniya oo lagu xusuusanayo wacahidnaa ilaa ibraahiima nebi ibraahim waxaanu amarnay oonu u dardaaranay yowa ismaaciila an dahiraa buu ilahay nadiifiya beytii kacbadayda lidaa'ifiina waalcaakifiina waarukaci sujuud dadka howlgalkaa rabbiyo ilaahay saa ugu cibaadaysanaya u nadiifiya daa'ifiin waa kuwa wareegaya sidaa darteed baa la idhaahdaa camalka u horeeya kacbada markaad gasho aad ka qabanaysaa inaad fadhiisato inaad dhudhunkato iyo taxiyatulmasjid ba waxaa ka horeynaya dawaafka salaantiisu waa dawaafka kacbada caakifiintuna waa kuwa ilaahay ugu cutikaafsana fadhiya arukaci sujuud sujuud iyo rukuucda waad garano waa salaad u nadiifina macnaheedu waxa weeyaan nadaafad maadiya min macnawiya wax sanam iyo shirkiyaad iyo waxaasiiyay ka ag dhowaan iyo nadaafadii kaleba oo guryaha ilahay in la nadiifiyo o amrana waid wakti xus nebi maxamedow qaala ibraahimu nebi ibraahim baa waxa uu leeyahay rabbi ilaahaygiiyow ijcal haadaa ilaahay waxaad ka yeeshaa kacbadan baladan aaminan meel aamina ilaa amnigu waa nolosha halka ugu horeyse meel aamina ilaahay ow ka dhig warsuq ahlahu min athamaraat ilaahay ow ehelkiisana midha sii midhaha ilaahay ku arsaaq sidaasaa ayaa ilaahay u baryaya ilaahay amniga iyo arsaaqada u wafee oo u dhammaystir man aamana minhum ka mu'min noqda iyaga ka mida man aamana minhum billaah ka iyaga ka mida ilaahay rumeeya iyo walyowmi alaakhiri maalinka qiyaamaha rumeeya ilaahay kuwa arsaaqada iyo amniga u dhammaystir saas wy illa markii horea lagu qabsaday markii horea waxa uu yidhi qaala wamin duriyati intoo la yidhi hogaamiye umadeed baa lagaa dhigay ayuu yihi ilaah ubadkaygana ku dar mee dhaalimiinta ma gaadhaya baa layihi ballankaas oo qaar kaa farcan oo dhaalimiina hogaamin lagama dhigayo dabeetana waa feejig yahay kolkaasaa imika waxau ilaah kuwan u ducaynayan kuu baryayaa en kule amni iyo arsaaqad si waa kuwa hagaagsan ee adiga iyo aakhiro rumaysan dee ilaahay waxau ihi qaala rabbi baa yidhi waman kafara ka gaaloobayna fa umaticuhu qaliilan in yaraa adduunyadaad aan u raaxayn uma adaruhu waxaan u dhibgelin doonaa oo aan ku riixiyaan ku tukaantufin ilaa cadaabi nnaar naarta cadaabkeedaan ku riixi doonaa wa bi'sa almasiir meel loo noqdana iyadaa u xun marka halkaa waxaa ka muuqda ilaahay inuu raxmaan yahay oo nicmadiisa adduunyada dee gaal iyo islaamba waa siiyey laakiin jacayl uu jecel yahay uma siinayo kuwan gaalada ahe wuxunay tahay un sidaa aayaddaba ilaahay uu tilmaamay umaticuhu qaliilan waa tamkiin iyo tanacum alistidraaji waa lasii lugoynaya marka nebi ibraahim raadkiisii iyo dhaxalkii weynaaye uu ka tegay baa la leeyahay xus nebi maxamedo waa dikriyaat waa fii taariikhi alambiyaa waa xusuus qaaliya oo had iyo jeero ciddu dad cid waliba waxay leedahay cid ay ku dayato oo namaadij iyo tusaalayaala oo marka ay soo qaado arrinkooda qiiro geliya marka nebi ibraahim waa kuwaas inooga mid yahay waasaanaynu ku dayanaynaa oo marka aynu taariikhdooda soo qaadnayno waxaygan akrino ayaynu ku dadaalaynaa inaynu hadigooda raacno waid waqti xus yarfacu ibraahimu alqawaacida nebi ibraahim waxa uu kor yeelayay seeska min albeyti kacbada ka mida wa ismaaciiluna waa kor yeelayay labadooduba waxay dhisayaan kacbadii ilaahay rabbanaa ilaahayagii bay leeyihin taqabal minaa naga aqbal ilaahu naga aqbal camalkan inaka anta samiicu lcaliim ilaahayo wax walba waad maqlaysaa wax walba waad og tahay cibaadada naga aqbal macnaha cibaadadiina way wadaan haddana ducadii bay ku darayaan oo sida laga doonaya qofka muminka ah inaanu isku hallaynun gelin rabbanaa bay leeyihin ilaahayagiyo wajcalnaa muslimayni laka ilaahay ou laba ku hogaansan naga yeel wa min duriyatina ubadka yagana ummatan muslimatan laka ummad ku hogaansan ilaahayow ka dhig wa arinaa manaasikana ilaahayow na tusi meelahanu ku cibaadaysanayna manaasigtu waa meelahanu ku gudanayna camalka xajka wa tub calaynaa ilaahayow naga towbad aqbal inaka anta tawaabu raxiim mid towbadda aqbaloo naxariistaa tahay ilaahayow sidaasay ku ducaysanayaan iyagoo camalkii wada oo cibaadada ah ayay rabbi barigiina ku darayaan sidii nebiguba calayhi salaatu wasalaam markii uu khandaqa qodayay iyo markuu masjidkiisa dhisayay waxa uu leeyahy allaahuma laa khayra ilaa khayru laakhira fakfir alansaara waalmuhaajira allahuma ina alulaa qad bagaw calayna idaa araaduu fitnatan abayna abayna rabbanaa ilaaha iyagiyo wabcad fiihim waxaad ka soo saartaa ummadda ah rasuulan minhum rasuul ka mid ah waa nebi maxamed yatluu calayhim aayaatik aayadahaaga ku dul akhriya wa yucallimuhum alkitaaba kitaabkana bara iyo walxikmata xikmadda isaga ka soo burqanaysa ama axkaamta lagala baxaya kitaabka wa yusakiihim nadiifiya taskiyadaasi waa wax ka dheeraada tacliimta iyo tilaawada kitaabka oo saynu hore usoo xusnay waa tarbiya oo sidoodaba tacliinta iyo tarbiyada kala duwan tacliimtu waa shaygii oo aqoon aad u yeelato tarbiyaduna waa adigoo tadbiiq iyo camal u sameeya oo xubnahaaga uu ka muuqdo marka wa yusakiihim waanu tarbiyeyey innaka anta alcasiizu alxakiim ilaahay oo kii ciziya wanaag bale baata iyo xikmad sidaa darteed buu nabigu xusiyey calayhi salaatu wasalaam ducadii nebi ibraahim oo la aqbalay inuu isagu yahay wa dacwata abi ibraahim rabbi barigii uu nebi ibraahim ilaahay u qadimay ilaahay waa ka aqbaloo nebi maxamed buu noqday waa nicmati dacwa baryo ilaahay la baryo taasa ugu fiican ubaad markaad baryaysana ilaahay ow intaasoo inanuu isi hawdhan oo gaashaanqaad oo reer hebel naga celiya laakiin waxa aad tidhaahdaa si ducadaa wanaagsan ee ambiyadu ay ku ducaysanaysaad kaga dayanoo ubad saalixaad ilaahay weydiisan sidaa nebi ibraahim iyo zakariya alla waxa uhi waman yarqabu ma nacayo can millati ibraahim nebi ibraahim diintiisii ma nacayo waa islaamnimada eh ilaa man qofun baa nacaya safiha nafsa naftiisii doqomeeyey ama ka dhigay mid sagagarahoo siloona qofka naftiisu inay sagagar noqoto ay kharibanto doonayuunbaa diintii nebi ibraahim nacaya oo diimaha kufriga jeclaanaya iyo dimuqraadiyadaheeda iyo ilbaxnimada la sheegtay iyo waxaas diinta nebi ibraahimna waa ta alle uu nagu hanuuniye ay tahay inaynu adkaysanayn hagaajino waa islaamnimada waxa ilaahay uhi walaqad istafaynaahu fi dunya nebi ibraahim oo la idin leeya diintiisa jeclaada oo ka dhaxla islaamnimada waanu dooranay adduunyada wa inahu nebi ibraahim fi laakhirati aakhirana la min asaalixiin kuwan wanaagsan buu ka mid yahay nebi ibraahim kuwaasuu ka mid yahay marka cid ilaahay uu doortay adduunyo iyo aakhiro maxaa ka wanaagsan inaad ku dayato kolkaasaa dabeetana waxyaabuhu ilaahay ku doortay haddaba lagu sheegaya la iskama dooraninuna bal eekata waxa ilaahay uu ku doortay nebiga id wakti xus qaala lahu rabbuhu aslim ilaahay sidaa ku yihi aslim hogaansan isdhiib baa layihi oo waxaad noqotaa musliman lilaah mid ilaahay u hogaansan oo aan noqonin cid kale mid ku xidhan oo ka tala qaata ilaahay ka tala qaado isdhiib baa layihi ila sideedaba addoonnimadu waa inaad isdhiibteen qaala wuxuu ihi aslamtu lirabbi alcaalamiin ilaaha cid walba iskale caalamiinta ayaan isu dhiibay maalna isumaan dhiibin qolana isumaan dhiibin afkaarna isumaan dhiibin jinsiyadana isumaan dhiibin ilaahay baan isu dhiibay marka horena dab qaybta dambe aayadda qaybta hore fasiraysa aslim lirabbik bay ahayd aslim lirabbi alcaalamiin markaasu isna yidhi aslamtu lirabbi alcaalamiin halkaa waxaad ka fahamtay waa tawxiidki ilaahiisa mar hadduu isu dhiibay waxa weeye inuu inuu dee ilaahiisa rumeeyey wey wawasaa waa dardaarmay bihaa diinta ah damiirku halkaasuu noqonaya shayga laga fahmay une ibraahimu nebi ibraahim diintaa islaamka oo alla lagu xidhmaa wuxuu u dardaarmay ayo baniihi inamadiisi wa yacquubu yacquubna wuxuu u dardaarmay ay baniihi inamadiisiibuu isna u dardaarmay sidaasaanay tahay oo haddii aad dardaaran bixinayso xoolaha halkaa hala dhigo hebel intaa hala siiyo waxaa kaaga muhiimsan adigoo diinta iyo dadnimada u dardaarma ubadka dhaxalka weyne waa kaa yaa baniya buu leeyay inamadaydiiyo in allaha astafaa lakum uddiina ilaahay diintan islaamnimadu idiin doortee falaa tamuutunna ha dhimanina ilaa wa antum muslimuun idinkoo alla u hogaansan mooyaane si kale ha ku dhimanina oo ilaahayba hayo qofka islaamnimadiisa inuu ku dhintiyo inuu gaalnimo ku dhintee waa sidee macnaheedu waxa weeye duumuu xata almowt ilaa inta geeridu idin imanayso gaboodfaliyuu idinka imanin inaad diinta ka janjeersataan yay dhicin waayo shayga marka aada daa'imteed daa'imto ayuunbaa dee khitaamkana loo filaya inuu noqdo falaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun am kuntum shuhadaa buu ilahay ma goobjoog ba ahaydeen id wakti xadara yacquuba almowt waktigii geeridu ay kusoo xaadirtay nebi yacquub oo ay dee israa'iintu ka farcan yihin mowtku dee kolka uu kusoo xaadira macnaha waa amaaraadkiisi iyo calaamooyinkiisi iyo sakaraadkiisi ilaa hadduu dhinto hadalkaniba ma yimaadeene id wakti miyaa goobjoog ahayde nimankiinan murmaya yuhuudda ahy qaala wuu ihi libaniihi inamadiisii buu imtixaan ka qaado wuxuu ihi maa tacbuduuna maxay idin caabudi doontaan min bacdii aniga dababay qaaluu waxay yidhaahdeen nacbudu waxaanu caabudaynaa ilaahaka adiga ilaahaaga wa ilaaha aabaa'ika aabbayaasha ilaahooda aabbayaashuna waa kuwee ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa oo midi waa aabbihii midna waxa weeyaan dee awowgii oo isxaaq waa dee yacquub aabihii ibraahimna waa awowgii adeerka laftiisana dee aabbayaashunbuu ka mid yihi ila waa laan ka mid waa ismaaciil kolka si aan loo moodin inay dhowr ilaah sheegayaan maadaama dhowr qof ay sheegeen ayay khasiseenoo waxay dhahan ilaahan waaxidan ilaah keliya ayaanu caabudaynaa allah wa naxnu lahu muslimuun annagu isagaanu isu dhiibnay sidaasuu ahaa dardaaranku inamadiisa kula dardaarmay iyo imtixaankuu ka qaaday iyo jawaabta wanaagsan ay bixiyeen ta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabti iyo mu'miniintu ay idinku yeedhayaanna waa taa tilka taasi baa ilaha wey ummatun qad khalat waa uma tagtay rususha aa ku aftirsanaysaan way tegeen lahaa maa kasabat wixii ay ummadaasi shaqaysatay bay leedahay walakum maa kasabtum idinkuna wixii aad shaqaysateen baa leedin walaa tus'aluuna laydin weydiin maayo camaa kaanuu yacmaluuna camal waxay samaynayeen laydin weydiin maayo idinkuna camal waxaa samaynaysaan laidin iyaga la weydiin maayo laakiin qof walba wuxuu sameeyey baa la weydiin doonaa halkaana waxaa ka muuqda kumana faani kartaan idinka oo xun aabayaashiina oo waanu ku abtirsanaynaa abtirsimadaasanu ku hagaagsanay maya man abda'a bihi camalu lam yusric bihi nasabuhu buu nabigu leey calayhi salaatu wasalaam qofka camalkiisa uu la daadego abtirsimadiisoo wanaagsani kor uma soo qaadi karto wa qaaluu waxay yidhahdeen nimankii gaaleed kuunuu huudan ow nasaara bay idhahdeen yuhuuddina waxay yidhahdeen yuhuud noqda nasaaradiina waxay yidhahdeen nasaaro noqda tahtaduu waydin hanuuni qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow bal yuhuudna noqon mayno nasaarana noqon mayno ilaahay baanu ka magan gallaye milata ibraahiima xaniifa natabicu waxaanu raaci doonaa milata ibraahiima xaniifa nebi ibraahim diintiisa isagoo xaniifoo xaqa u leexanaya isagoo xaniifoo baatilka ka leexanaya isagoo xaniifahoo ilaahiisa ku xidhan annagu taasaanu raacayna wamaa kaana min almushrikiin nebi ibraahim gaaladana kama mid ahayn idinkuna gaalaati oo qolana cusayr bay caabudaysa qolana waxay caabudaysaa ciise iyo maryam marka nebi ibraahim kuma abtirsan kartaan sidaas weeye oo waxaa la hadmiye la dumiye waa kufrigii waxa la bineeyo la dhisay waa islaamkii oo la raacay marka qolo waliba gaarkooday u tiri saasaa loo deerifaynayaa jawaabta ilaahay unoo laqime waa taa inaad mabaadidaada iyo mawaaqiftaada iyo qiyamkaaga iyo mawaasiintaada caddayso wey waxaa tahay inaad caddayso aanad la dhuuman oo hulaha gelin wey quuluu waxaad tidhaahdaan ummad yahay aamanaa billaah marka nabiga agtiisay ku murmeen calayhi salaatu wasalaam qolo waftigaa u yimi oo yahuud iyo nasaara hadal baa la isweydaarsaday dabeetana jaafa jiriqii baa sii batay qolaba qolada kale eedaysa qolaba qolada kale wax kala waxba la-aan ka dhigtayn hore usoo marayni qola waliba annagana soo raacday leeda quuluu waxaad tidhahdaan ummad yaha islaamkii aamanaa billaahi ilaahay baanu rumaydha ilaahay baanu rumaynay dhaha wamaa unzila ilayna iyo qur-aankana lagu soo dejiyey wamaa unzila iyo kitaabkii lagu soo dejiyey ilaa ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa wa yacquuba waalasbaab intaasoo nebi kitaabkii lagu soo dejiyey nebi ibraahim kitaabkii lagu soo dejiyey ismaaciil kitaabkii lagu soo dejiyey isxaaq kitaabkii lagu soo dejiyey yacquub kitaabkii lagu soo dejiyey ayo alasbaab asbaabtuna waa laba iyo toban inan oo yacquub uu dhalay oo ka mid ahaa nebi yuusuf calayhi salaam marka kutubtaa anagu ambiyadoo dhan waanu rumaynay wamaa kitaabna waanu rumaynay uutiya la siiyey muusa wa ciisa towraad iyo injiiloo labadaa nebi la kala siiyeyna rumaynay wamaa kutubna waanu rumaynay uutiya annabiyuuna min rabbihim ambiyada ilaahay xaggiisa laga siiyey alla xaggiisa ambiyada kutubta laga siiyey oo dhan waanu rumaynay laa nufariqu kala saari mayno bayna axadin minhum ambiyadaa qaar ka mida kala saari mayno iimaanka qofka muminkaa waxa weeye inuu rumeeyo ilaahay malaa'igtiisa iyo kutubtiisa oo dhan wanaxnu lahu muslimuun annagu ilaahaasaanu hogaansanay dhaha sidaasaa ilahay unoo laqiban saasaynu nasaarada ugu jawaabayna yuhuudda ugu jawaabayna kuwa mishanka ee kiristanka faafinaya dadka doonaya inay wax soke ku harabsadaan saasaynu ugu jawaabayna saasaa lagu qancinaya iyagana loogu yeedhaya waa iimaanka fiican waa kaa dhamayska tiran ee taabagalka ah iimaankii kaleen ka ahayn oo dham waa mid dhici soo baktiyaya ilaahay baa yihi fa in aamanuu haddii ay rumeeyaan bimithli maa aamantum bihi mithligu waa siyaado ama waa siliya tawkiido goobtunbuu adkaynaya macnuhuna waxa weeye fa in aamanuu hadday rumeeyaan yuhuud iyo nasaaro bimaa aamantum bihi ha ah rumayseen ee dhammayska tiran faqad ihtada way hanuuneen ama maadaa masderiyo waxaa la odhan fa in aamanuu hadday rumeeyaan maa bimithli maa aamantum bihi bimili iimaanikum iimaankiina oo kale iimaankiinaa wanaagsanee taabagalka ah hadday rumeeyaan faqad ihdada way hanuuneen wainta wallow haddii ay sii jeedsadaanna fa inamaa hum fii shiqaaqin khilaaf bay ku sugan yihin nidanku ma dhowa kol haddaanay sidiinan u islaamin ma dhowa waxay doonayaan ha sheegteene meelahaasay dadka soo galaano waxay idhahdaan bal atawfiiq bayna aladyaan aynu samaynoo diimaha ha la walaaleeyo diimuhu yay coloobin oo yuhuud iyo nasaare iyo islaam iyo wax olayaan la arkine arrinku waa caalami oo dadku isku dhan buu iminka ujeedaa waa isku distoore bal ha la heshiisiiyo oo shuyuukhda asarka iyo boobabka ha la ysu keeno shirar ha la qabto qaraar ha la soo wada saaro oo wixiisa ha la ysugu ladho maya ilaahay baa yidhi fa inamaa hum fii shiqaaq khilaaf weyn bay ku sugayiinoo ma dhowa fasayakfiikahum allahu macnaheedu waxa weeye khilaaf hadday ku sugnaayeenna dee niman colca bay noqdeen oo ku soo weeraraya ku bushaaraysa fasayakfiikahum allah ilaahay baa kaaga fillaan doona wain tawallow haddii ay sii wahuwa samiicu caliim ilahay baa wax walba maqlaya wax walba ogsoon sidqat allah ficil maxduufa way u noqon kartaa mafcuula waxaa la odhan karaa quluu natabicu sidqat allah xagga horena waa laga bedeli karaa bal millata ibraahiima bal sidqat allah ilaahay diintiisaanu raacaynaa dhaha waman axsanu yaa ka wanaag badan min allah ilaahay yaa ka wanaag badan sibqatan diin ahaan cidina kama wanaag badna diin marka la doonayo waa ta ilaahay laakiin ta kufaartu diin maaha wa naxnu lahu caabiduun annagu ilaahasaanu addooma unahay wuxuunaad isweydiinaysaa talow maxaa diinta sibqa loogu tilmaamay so isweydiin mayse waxaa jirtay nimanka yahu nasaarada ah markuu ilmaha yari dhasho ayaa intay soo qabtaan baa sibaaq la geliyaa kan lagu footaynayo kale soomaali sibaaq baa daf ilmaha yar la siinaya dabeedna waxay leeyihiin imikunbuu nasraani noqday intii hore xabkii waxbaa kasii qoyaanaya imika ayuunbu kristan dhaban noqday kolkaasaa dabeetana ilaahay uu deerifeeyo waxau ihi taasi sibqa maahe sibqada ilaahay waa sibqada rasmiga waa diintan sibqaduna waa sibaaqaa la gelinayo shayga ama rinjigaa gidaarka la marinayo ama dharka la gelinayo halkaa waxaa lagu caddeeyey diintani inaanay ahayn wax la iska tamaniya xafka laga sheegta una inay tahay dhaqan ka muuqanaya qofka iyo qoyska iyo ummadda iyo dawladda ka muuqanaya islaamku ma aha waxaf laga yidhaahdee waa sibqa shay ka muuqanayo qofku mutamayis uu ku yahay wey oo aanu cid kale u ogaanayn sibqada macnayaasha si xambaarsanta qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamed oo atuxaajunanaa fillaah ma ilaahay baa nagula muranteenyo iyo tawxiidkiisa wahuwa rabbunaa wa rabbukum annaga iyo idinkaba isagaa rabbi inoo wada ah walanaa acmaalunaa annagu camalka yagaanu leenaho alla naga abaalinayaa walakum acmaalukum idinkuna camalkiinii baa leedihiin wanaxnu lahu mukhlisuun annagu ilaahasaan u gaar yeelaynaa cibaadada oo cid kale ku dari mayno am taquluuna ma waxaa odhanaysaan ina ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa wa yacquuba waalasbaaba intaasoo dhami kaanuu huudan aw nasaara yuhuud iyo kristan bay ahayen ma sidaasaa ku doodaysaan sidaa dhe nebi ibraahim nebi ismaaciil nebi isxaaq iyo nebi yacquub iyo awlaadu yacquub ma yuhuud iyo nasaaray ahaayeen baa ku doodaysa qul waxaad tidhaha nebi maxamedow la doodoo qanciyo a antum aclamu am illaah ma idinkaa yaqaan mise ilaahay ila goobjoogba umaydaan ahayn kuwaas ilaahay abuuraa idiin sheegaya ilaahay abuuray ayaa idiin sheegaya kuwaasi islaam bay ahaayeen weligiinba ku abtirsado yuhuud iyo nasaaro toona may ahayn waman adlamu yaa ka gardarro badan cidina kama gardarro badnee miman katama ka qariyo shahaadatan cindahu markhaati isaga agtiisa ahaatay oo min allah markhaati isaga agtiisa ahaaday oo min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday markhaati ilaahay u ogeysiiyey oo wili ummadda u sheeg ka qariyey waayo waa yuhuud iyo nasaarada islaam iyo diinba wixii la faray kamay markhaati furin wama allahu bigaafilin camaa tacmaluun waxaad samaynaysaan ilaahayma moogo kama warlaa tilka ummatun qad khalat kuwaasi waa uma tagtay oo way tegeenoo horey ayay u geeriyoodeen lahaa maa kasabat walakum maa kasabtu waxay leeyihiin waxay shaqaysteen idinkuna waxaa shaqaysateen qof walba markaasu ilaahay ku abaalin laakiin abtirsimo arrinku maahae ogaada cidda walaalaha ee iska agdhowey waa cidda iimaanu walaaleeyey walaa tusaluuna laydin weydiin maayo camaa kaanuu yacmaluuna camalkay samaynayeen laydin weydiin maayo idinka kaa samaysayna iyaga la weydiin maayo abtirsimada rasmigiina islaamka tahay baa ilahay uu kusoo gebagabeeyey wallahu aclam